Ardayda magaalada Jowhar ayaa maanta u fariistay imtixaanka sano dugsiyeedka qaar ka mid ah maamulada iskuulada ku yaala magaalada Jowhar caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka warbixiyay imtixaanka ay maanta ardaydu u fariisteen iyagoo ardayda ugu baaqay in ay sameeyaan dadaalo dheeri ah si ay ugu guuleystaan imtixaanadooda
maanta ay bish tahay bisha shanaad laba iyo labaatan labada kun koob iyo labaatanka waxaa si rasmi u bilowday imtixaankii naqliga ahaa muxuu ahaa kii shahaadiga waa dhiman yahay fasalka sideedaad iyo fasalka laba iyo tobnaad ama fonfoorka waa dhiman yahay imtixaankii naqliga ahaa oo caadiga ahaa ayaa sanad dugsiyeedka gebagabadiisa ayuu imtixaanka maanta yahay usbuucana wuu socon haddii ilaahay idmo marka si jawi wanaagsan ayuu ku bilowday tirada saakada imtixaanka u fadhiisatay waa saddex boqol iyo todobaatan iyo xoogaa waaye laakiin ardayda kale waxay ku maqan waa shahaadi waaye hadday sideedaad tahay iyo hadday fonfoor tahayba intaba shahaadi waaye waa maqan yihiin imtixaankooda sagaal iyo labaatanka fonfoorka bilaabanaya shanta bisha juunna waxaa bilaabanaya imtixaanka fasalka sideedaad ayaa bilaabanaya ilaah mahad iskale allahaasoo noo suuradgeliyay maanta inuu noo bilaawdo imtixaankii nihaayiga ahaa ama imtixaankii finalka ahaa sanad dugsiyeedka taasaa ilahay uu mahadinaynaa imtixaankaasoo ka bilowday maanta degmada jowhar ama guud ahaan hirshabeelle marka insha allahu tacaala taas ilahay aan ku mahadsan haddana imtixaankii waa noo bilowday saake taarikhdeetaa bisha mey si wanaagsan imtixaanka noogu socdaa muxuu ahay ardaydana insha allah waxaan rajaynayaa in imtixaankaas ay usoo diyaargaroobeen ayaan filayaa guulna iyo ka gaari doon hadduu ilaah yara insha allah horta waa jiraan arday xanuunsan laakiin ma badna waana waalidiintooda nala soo xiriirtay ardaydeeda xanuunsanaa jiro jowharba joogin marka insha allahu tacala kuwaasna kule mulaaxadooyin ama fiir gaara noo saaran arrintoodana maamulka wuxuu diyaar u yahay markay ardaydu soo caafimaado in la xaaliyo dib loo xaaliyo insha allah saaki waxaa inoo bilowday imtixaankii kama dambaysa final examination of the school school year sana dugsiyeedka ah laba kun iyo labaatan laba kun iyo labaatan iyo kow waxaa u fadhiisanaya ardada aan imtixaanka santarlayska aan gelayn sida fasalka afraad ee dugsiga sare iyo fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe inta ka horayso ka soo harta fasalka koobaad ilaa fasalka toddobaad fasalka foomwanka ah ilaa fasalka foomtriga intaas ayaa saaka inoo fadhiistay waxayna u fadhiisteen laba maado oo kale ah maadada hore oo markaasi ahayd tarbiyada iyo hadda oo ay u fadhiyaan maadada soomaaliga marka waxaan rajaynaynaa xisida qaybta labaad ee hadda ay u fadhiyaan britani in ay geli doonaan laba maado oo kale kuwaasoo dugsiga sare ay u socon doonto shan maalmood halka dugsiga dhexe ay uga socon doonto afar maalmood dhanka kale qaar ka mid ah ardayda maanta u fariisatay imtixaanka kama dambeyska ee sanad dugsiyeedka ilaa ayaa ka warbixiyay imtixaanka ay saay ku fariisteen iyo rajada wanaagsan ay ka qabaan waxaan ka mid ahay ardayda dhigato iskuulka imaamu shaafici alxamdulilah maanta imtixaanka bilow aynuu ahay maadada koowaad ayaan galnay tarbiyo maadada labaad soomaaliya ayaan gelayna insha allah hadduu ilaa yiraahdo wuxuu ka kooban yahay toban maada ayuu ka kooban yahay maanta laba ayaan galnay waxaanu dhiman sideed ayaanu dhiman insha allah waxaan rajaynayaa imtixaanka inaan guul aan ka gaaro insha allah walaahi imtixaanka waxaa ka rajaynaya inaan guul ka gaaro walaa ardayda soomaaliyeed waxaa ugu baaqaa waxbarashadu waa qayb ka mid ah nolosha qofaan wax aqoonin maanta inuu wax meel iska bixi karna aaminsanahay marka waxbarashadu qayb nolosha ka mid ee waa iftiinay ku siinaysa haddaa wax barato qof walba arday walba soomaalina waxaa uu baaqaya inuu waxbarashadu ku dadaalo si uu noloshiisa heersal ugu gaaro sagaal iyo labaatanka bishan ayaa la filayaa in ardayda wax ka barata gobolada dalka soomaaliya ay u fariistaan imtixaanka shahaadiga ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka